hay-adda istaatiistikada qaranka ah ayaa magaalada muqdisho ka daahfurtay daabacadda koowaad ee warbixinta istaraatiijiyadda socdaalka ah ee sanadka shirkan oo lagu soo bandhigaya macluumaad ku saabsan marxaladaha laga soo maray diyaarinta warbixintan ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha dowladda hay-adda socdaalka adduunka madax ka socotay igaad iyo mas-uuliyiin kale xubnaha hay-adda istaatistikada qaranka ah ayaa soo jeedintooda kusoo bandhigay warbixintan oo sheegaysa tirada iyo xogta dadka soo galootiga ajaanibta ah ee dalkeena usoo shaqo doonta iyo sida loo wajahay dhowrkiisana ee lasoo dhaafay riboodkan danta aan ka lahayn waxay ahayd in la ogaado muxuu ahaa xogta migrationku halkay taallaa wasaaradihii iyo institutionskii dowladda ee kala duwan kuweebaa xog migrationka khuseeya ama socdaalka khuseeya ama kuweebaa haya in la ogaado
figarka koowaad wuxuu sheegayaa labada kun labaatankii dadka qaxootiga waddankeena imaanaya inuu ahaa koo iyo toban kun laba boqol iyo soddon iyo saddex qofood labadu marka lala bardhigo labada kun iyo saddex labaatankii u gaaray toddoba iyo toban kun boqol iyo lixdan iyo lix qofood arrinkaas waxaa laga yaabaa inay sababto sabab u tahay waddankeena amnigiisu soo hagaagayo
dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliya iyo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan suugalootiga ambasadoor maryamo yaasiin xaaji daahir ayaa ka waramay ujeedka warbixintan laga leeyahay dadka waddanka imaanayo ee refujiiga ah ee waddankeena imaanayo runtii aaday u badan yihiin waana dareemisaa halkan deetada lasoo bandhigay inay ahayd dadku inay soo badaynayeen factories baa keeni karo ka ugu muhiimsan waxaa weeye waddankeeniyo dib usoo kabanayo fursadihii jirana markaa iyada ah ajaanibta ay arkaan oo imaanayaan oo rabaan inay markaa iyada ay ay ka faa-iideystaan sidoo kaleeto dadkeena dalka ka maqan
migration statistic reportka ay soo diyaariyeen waa mid aada iyo aada u fiican waa mid haddaad akhrisid aada fahmaysid maanta hadday ku arrimaha socdaalka hijrada halkeen ka joognaa maxaa noo dhiman maxaa waay dhibaatooyinka maxaa jiro challenge ah maxaa isla wada qaban karnaa iyo maxaa la dhahaa wada hadal keliya lama rabo laakiin waxaa loo baahan yahay numbaro figures waxaa la dhaho shirkan oo ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ku jira hay-adaha ay quseyso ayaa lagu soo bandhigay daabacadda koowaad ee warbixinta istaraatiijiyadda socdaalka sanadka laba kun afar iyo labaatan iyo horumarada laga gaaray sanadii lasoo dhaafay